waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
barnaamijka falanqaynta jimcada caawan waxaa nagala qayb qaadanaya doctor cabdiraxmaan cali iyo cumar dhoolawaa arrimahan ku falanqayn doonana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo xiriirka u goysay kenya iyo weliba arrimaha doorashada oo weli khilaaf ka taagan yahay xiriirka dowladda soomaaliya ay dhowaan u goysay kenya horta sidee u aragtaan haddaan ku bilaabo doctor cabdiraxmaan sidaan la soconno mahadsan tahay sidaan la soconno xiriirkan kenya iyo soomaaliya waa sii xumaanayay maalin maalin ka dambaysa heerar kala duwanna wuu soo maray marka hadda wuxuu gaaray meeshii ugu hooseysa oo ahayd in xiriirka la kala qaato meelaha xuduudaha hataa waxaa yani waad arkaysaa waad dareemaysaa marka wuxuu soo bilowday haddaad xasuustid in bilowgiis dowladdan hadda jirta ama dhammaadkii tii ka horreysay marka laakiin heerar buu soo maray waxaan u arkaa nasiib daro sababtoo ah maanta rijinka markaad fiirisid waa wax isku xiran weeye dhaqaale ahaan iyo shacbi ahaan labadaba marka waa nasiib daro laakiin waxaa waxaa hoosta in laga xariiqa ah in dowladda kenya understimate ku samaynayso qaabka diblomaasiyadda soomaaliya dhowr goor bay wada fadhiisteen sida ay tahayna weli wax improvement ah kama soo bixin saan aniga ii muuqata waa gartay cumar isla su-aashaasee u aragtaa xiriirka labada dalo go-ay
wallaahi ma fiicno wakti labada wadan ay xiriir kala goostaan marka la fiiriyo dependensiga iyo isku xirnaanta ma aha waktigii ay kala goy lahaayeen waxaan qabaa in lagu degdegay laakiin at the same time waa inaan qihraa dowlad baa ka jirta soomaaliya waxaa laga yaabaa macluumaad badan oo kalifay inay jiraan inay go-aankan gaaraan laakiin marka loo fiiriyo runtii tirada soomaalida oo oo joogta kenya kenya oo ahayd meesha silsiladda isku xirta soomaaliya iyo adduunkiisa kale soomaalida oo dana badan u aada kasako ganacsiga dana siyaasadeed dana kale oo ay meel kale uga soo dhoofaayaan xuduud loo baahan yahay labada wadan inay si wada jira amni wada u ilaaliyaan waxaasoo dhan marka la eego waxaad moodaa in lagu degdegay laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo dowladdu walow aynala wadaagin ka shicib ahaan waxa kalifay iyadoo qeexan oo tafatiran laakiin dowladda meesha joogtaa iyaga awooddaas leh ma ku saxsanaayeen mase ku khaldanaayeen mowqifka aan istaagayna wuxuu ku xiran yahay macluumaadka aan haynaa intuu leegyahay macluumaadka aan hayno ma aaminsani inuu ku filan yahay in xiriirka labada wadan uu goo xilligan xasaasiga oo hadda lagu jiro waa ku noqonayaa meesha wax yar soomaaliya iyo kenya waxaa hor yaalla very important oo oo kayska yaalla badda laisku haysto taa ayaa xudun u ah tuhunada iyo iyo dhadhaqaaqa siyaasadda ee jira taas ayaa center u ah kenya waxay ka mid ah waxay saad og tahay waxa weeyaan siyaasadda soomaaliya qayb qaybta especially koofureed ee kismaayo iyo jubbooyinka si aad bay ugu milantay waxaadna taa ayaa keenaysa marka anigu waxaan qabaa kenya halka ay siyaasaddu ka joogaan wadamada kale amisom ku jira inay istaagto baan qabaa waxa weeyaan kays xoog lena waa naga wada dhexeeya marka waxaan qabaa anigu dowladdu haddii iyada ayaa meesha mandate ku haysataa haddii ay aragto wax khatar ku gelinaya dowladnimada iyo iyo jiritaanka dalka go-aan masiiria bay qaadanaysaa saasaan anigu qaba aan aaminsanahay waa gartay cumar casuumaadii ay kenya u fidisay madaxweynaha somalilan muuse biixi ma waxay ahayd arrin dowladda farmaajo ku xume ah mise dana gaara ka dhexayn kara somalilan iyo kenya walahi niyo anigu horta ma ma daawan marka uu imanayay iyo sida loo soo dhaweeyey laakiin ma qabo anigu inay ka ay sida jabuuti loogu soo dhoweeyey qoorqoor loogu soo dhoweeyey deni the same ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan farol xilligiisii marar badan baa lagu soo dhoweeyey kenya waxay ku xiran tahay itemka ama yani qaabka loo soo dhoweeyey inteebuu leh seebuu ahaa ma mid laga dhigay qaranba mase nin odaya oo meel xakuma oo jira oo soomaali ah soomaaliyana wax ka dhexeeyaan miya yani anigu ma daawan marka wax badan kama oran karo laakiin madaxdeena soomaaliyeed oo stadiyada oo kale iyagu ay sheegtaan inay ka go-een soomaaliya mandiqadaha inuu ku meegaaran waa laga soo dhoweeya waxaa laga soo dhoweeya etoobiya waxaa laga soo dhoweeyaa jabuuti kulligood all of them inta marka isaga la siiyey iyo waxa loogu yeeray bay ku xiran tahay taana anigu cumar shaksiyan ahaan ma hayo oo ma maqal waxaad moodaa inay inay inay dhacday waktiga ku habboonayd aniguna shaksiyan waxaan qabaa on personal level ninka la yidhaahdo farmaajo xilligii uu raadinayay madaxweynenimada labada kun iyo lix iyo tobankii cadowga soomaaliya ay lahayd oo uu la dagaalamayey oo magacyo badan ugu yeeray oo aad uga soo horjeeday waxay ahayd etoobiya kenya oo markaa isaga xarun u ahayd oo isagu joogay oo kula kulmayey dadka uu mobilise garaynayey waxay ahayd waddan fiican oo ay isku fiican yihiin oo maaragtay soomaaliya danaheeda wax badan ka qabanaya waa gartay doctor cabdiraxmaan waxaad tilmaantay in soomaaliya iyo kenya ay ku muransan yihiin badda arrintaasi maxkamad caalamiyay taallaa arrinta jubbooyinka oo dabcan ciidamo kenyaati ay joogaan maamulka jubbaland ka jira xiriir dhow uu la leeyahay kenya layskuma hayo ma la dhihi karaa marka xiriirka soomaaliya dowladdeedu ay kenya u goysay waa arrin waxay ka qeyb ka tahay arrin siyaasadeed oo soomaaliya gudaheeda u dhaxayso maamul goboleed iyo federaalkii oo la rabay in soomaaliya gudaheeda laga xaliyo maya maya maya waxa weeye waas runtaa way ku jirtaa laakiin sida aanu wada ognahay waxa weeyaan waxay qayb ka tahay cadaadinta ama bresherka ee siyaasadeed ee dowladda kenya ay ku hayso dowladda soomaaliya marka loo fiiriyo jubbooyinka ha noqoto ama ha noqoto qaybtan hadda uu cumar ka hadlay ee ahayd somalilan somalilan madaxweyne ka socdaa riyaale waa booqday kenya wayna booqdaan maaragtay jabuuti iyo etoobiya laakiin timing timingka oo waktiga hadda ku soo aaday ah waa cadaadis ama tactic siyaasadeed oo ay kenya cayaarayso wey si ay xoog ugu saarto dowladda dhexe ee soomaaliya marka arrimaha soomaaliya keligii ma laha mas-uuliyadda mas-uuliyadda waxaa leh dowlad dowladaha deriska khaasatan kenya iyo dola iyo khilaafka ka jira gobolka khaliijka baa sii xumaynaya xaaladda soomaaliya marka layskumana hayo waxa weeye taasi waa general viewga jira oo oo laisku qabo waadna la socotaa markii ay timaado arrin siyaasadeed markay timaado inta badan waxaa ama dubay ama nairobi baa saldhig u ah oo halkaas ayaana maaragtay fanka hataa ama khadarna aan ku daro sababto ruuxadeeda qayb bay ka tahay iyo turkiya turkiya dowladdu way ku jirtaa khilaafkaasa marka centerka aniga aan ugu soo noqonaya waxaa kenya kenya waxay si toosa ugu jirtaa arrimaha siyaasadda khaasatan goboladan ay joogtay ee jubbooyinka oo markii horeba bilowgiiba bilowgii ay ku soo gashay ayada oo ka baxsan mandatekii mishinkii ahaa amisom laakiin objectivekeeda wuxuu ahaa oo haddana ay weli noqonayaa oo isha ku haysa waxa weeye arrinta centerka oo xuduudaha annaga nagala dhexeeya khaasatan badda iyo jubbooyinka waa gartay xiriirka hadda waa go-ay sida muuqata marka danaha ugu weyn ama ugu waaweyn xiriirkan go-ay yuu uga lumaya ama soomaaliya mise kenya
i believe in soomaaliya wax badan kaga lumaya waxyaalaha waxaa jira asal ah oo hadhoodii determin noqonaya marka ummadaha aada la macaamilaysa ay go-aan kaa gaareen maaha keliya kenya waxaan ka hadlayaa caalamka intiisa kaleeto ma aha xilli lagu anigu bersonale ma arko whatsoever way jirtaa yani sida hadda cabdiraxmaan sheegay dhibaatooyin badan baa jira oo kenya laga sheeganayo laakiin ma tahay wax conclusive samayn kara wax soo gaarsiin kara in soomaaliya ay xiriirka u goyso kenya soomaaliya intaasoo soomaaliya baa jooga intaasoo ganacsataa baa jooga intaasoo milyan bilyan oo lacaga oo soomaaliya baa yaala access bay u ahayd caalamka intiisa kaleeto africada kaley ka aadaan carabahay ka aadaan yurub bay ka aadaan maraykan bay ka aadaan wax badan baa kenya naga xiran wii oo u baahannahay ka badan inta iyagu noo baahan yihiin midaan xuduudkaa iyo ciidamadooda ciidamada jooga sanadaayaba iri ciidamada ajnabiga oo jooga soomaaliya oo u jooga inagu qalad aynu leenahay darteed ma malaynayo in ay tahay in si gooniya loo carabaabo oo looga hadlo ciidamada etoobiya we have got the same issue all of them yes they should be ama waa inay kulli wada joogaan ama kulli waa inay naga wada baxaan innagaana baahida abuuray in askar reere leeyihiin ay noo timaado annagan na ilaaliso ama na kala ilaaliso waa gartay isla doctore isla arrintaas yay danaha ugu waaweyn ka lumayaan labada dalba way ka lumayaan maaragtay way taabanaysaa xiriirkan go-ay soomaaliya community ugu badan ganacsata ha noqoto ama transit ha noqoto socdaalka iyo ganacsiga labadaba kenya saad og tahay diasporaa ugu badan soomaaliya ay joogaan nearly seventy thousand diaspora ayaa kenya ka joogaan soomaaliya guud ahaan marka hal dal keliya ma aha waxa luusgaraynaya ee waxa weye labada dalba waa losers waay dhaqdhaqaaqa xuduudda ee ganacsiga ka socda waa way taabanaysaa waxa weeye dhaqaalaha labada dalbaa ku dhisan marka waxaan qabaa waa dani ma waa mahuraan weeye inay kenya siyaasaddeedana bedesho maxaan ku rahdaa lana ogolaado in dadkan kalama guurayaan labadan dal in la ogolaado la abuuro jawi caafimaad qaba oo sahlaya dhaqaalaha iyo kobaca iyo socodka dadka arrinta kenya iyo iyo soomaaliya xiriirkeeda intaasaan uga baxaynaa soomaaliya doorashaa laga filayey bilahan iyo weliba bilaha soo socda sanadka cusub waxaad moodaa hadda dib u dhac inuu ka muuqdo dadaal baa jiray hadda ra-iisul wasaaraha cusub uu waday uu garowga ku tegay hadda muuqatana inuusan kusoo guuleysan arrimuhu rabay gobolada dhexuu hadda maraya yaa la rabaa hadda inay tanaasulka sameeyaan maxaase halkan la jooga hadda looga gudbi karaan cumar
waran waxaan rabaa inaan hal qodob taabto qodobadan kenya soomaaliya cabdiraxmaanna uu wax badan ka yiri fiiri masaal yar baan ku siinaya magaalada anigu aan ka imo qarda la yidhaahdo every morning seven thirty oo eight waxaa timaada diyaarad qaad wada oo ka timi etoobiya etoobiya qaadkan soomaaliya waa laga joojiyay dowladda waxay ku dhawaaqday in qaadka la joojiyey waxaa laogyahay cidda leh iyo meeshuu ka yimaado iyo iyo iyo say lagugu leeyihiin dagaalkan soomaalidu ay waday oo kula dagaalamaysa kenya haba sabab u ahaato arrinta jubbaland ciidamada ka jooga oo iyagu shaqadooda ahayd inay wax kala ilaaliyaan laakiin dagaalka ay waday dowladda soomaaliya oo kenya ku waday wuxuu ahaa mid ka ballaaran kan kenya ay ku waday intaa aan taa kaga baxo midda aad doorashada haddaad fiiriso deni markii ay kulmeen prime ministerka soomaaliya rooble qodobka laysku mari waayo wuxuu ahaa war heshiiskii aynu wada gallay waxaa asal u ahaa dhinaca dadka ishayey dhinaca masalan jubbaland in ciidamada soomaalida oo loo daadgureeyey gedo horta lasoo saaro si wuxu dhacaan on top of that in meel kasta oo lagu qabanayo doorasho laba meelood oo ka mid ah stateka lagu qabto labadii state mid ka mida waxaa jooga ciidamo soomaaliyeed yes they are somali laakiin waa la ogyahay inay jirto khilaaf u dhexeeya ciidamada ah iyo dowlad goboleedka ka talisa jubbaland waxa uu laga hadlaya waxayd war ciidamadan ka soo saara si doorashada loo qabto iyaguna way diideen bas weliba isagu wuxuu diideen arrintaa ka hadlo wax badan ka yidhaahdo tanaasulka dowladda ayaa laga rabaa xilligan weliba criticalka ah oo madaxa laysaysto oo mucaaradku xoogan yahay oo dalka wax kasta ka dhici karaan waxaa loo baahan yahay ninka gacanta ku haya maamulka dalka inuu noqdo nin wax dibciya oo dadkii isu keena xasuuso wax kasta oo soomaaliya ka dhaca maanta dadku boqolkiiba sideetan eedda waxay saari doonaan at the end of the day ninka dowladda maanta jirta waa dhici kartaa qolada kale iyaga lasoo khayr qabayaa lahayn laakiin xukun baa jira dawli ah wax lagu heshiiye baa jira wixii lagu heshiiyey ha laga baxo yani ha la raaco si loo hirgeliyo wixii ay ahayd in la hirgeliyo la sameeyo waa garta doctor cabdiraxmaan yay tahay inay inay tanaasulaan horta tanaasul in general waa waxa ku dhisan masaalixda ee maaragtay la gaari karayo oo dalkana maslaxad u ah middan mushkiladan taagan hadda siaan la socono toddobiyo tobankii sebtember xamar waxaa lagu la wada gaaray heshiis conclusive ah oo cidna ka maqnayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada heshiiskaasi qodobada uu qeexaya wax way kala caddaayeen in la kala diro boordkii electoralka gobolada maxaan ku rahdaa stateskana ay soo magacaabaan qaybtooda dowladdana ay qaybtooda soo magaca kuma jirin ciidamo hala kala raro kuma jirin heshiiskaasi baarlamaankana wuu ansixiyey waana yaallaa waana la helayaa midda kale dowladdu waxa weeyaan mandate bay u haystaa ciidamada dowladda meesha ma joogaan geda keliya ma joogaan kismaayada hadda aynu anugu kismaayan ku dhashay reer kismaayan ahay maad garatay dad badan oo reer kismaayo maanta waxa weeye waxay iga soo carareen ammaan darro kismaayo naftooda waxay doontaba ha keento laakiin waxaan sheegayaa markay doorashadu dhacaysay galmudug ciidamadii dowladda ayaa la geeyey dhuusamareeb markay maxaan ku rahdaa shabeellada dhexe ay doorashada ka dhacayso marka ma aha meesha keliya ciidamada dowladda ay joogaan gedo gedana waxay u joogaan dowladdaa garanaysa waxay u joogaan laakiin ma ku xirnaa shuruudna kama kana midna ahayn heshiisyadii la gaaray haddii ay ku lagu daray waxaan hadda taa keliyana ma aha waxaa laisku haystaa guddigii la magacaabay baa laisku haystaa adigu guddigaas soo magacaaday dowladdu soo magacaawday baa hadda lagu haystaa shaqaalihii dowladda ku jira le qaar nabad sugidaa ku jirtaa sida macaaradka sheegayaan iyo qolooyinkan kale anigu deney kama maqal laakiin waxaan ka maqlay axmed madowdan ka maqlay mediona soo maaragtay uu yiri marka waxaan anigu sheegayaa heshiiskii la gaaray kuma jirin ciidamo meel laga kala rarayo heshiiska taasi ayaana ah midda hadda nuxur laakiin calaa kulli xaal isku soo duub tanaasul baa loo baahan yahay waktina ma harin waadna og tahay marka ay fadhiistaan dowladda dhexe soomaalida marka ay fadhiistaan dhusmiraraba one two three muqdisho haddana how long will we will go this is waxa wey waa aad iyo aad wax looga niyad jabab weeye waxaana meesha ka muuqda poor leadership oo hogaamin aan hagaagsanin baa ka muuqda at any level waa garta marka tan ugu dambeysa mudaharaadyaa ka dhacay magaalada muqdisho musharaxiinta madaxweynenimada u taagane mucaaradka haddaad weydiisid ama sida iyagu u qeexaan waa dad xoriyatul qowlkooda muujinaya xuquuqdooda muujinaya dowladda kasoo horjeeda dowladduna waxay leedahay waa dad dhibaato wata oo qalqal amni iyo dhibaato soo kordhinaya soddon soddon elbriqsi sidee u aragtaan mudaharaadyadaas iyo sida loo kala turjumay
wallahi mudaharadada horta anigu xamar ma joogo wax badan kama oran karo waa arkay dowladdu inay leedahay dowladdu hal qodob bay sheegaysaa and i believe to some extent inay xaqu leedahay dowladda lalama socodsiin hay-adaheeda amniga in la samaynayo mudaharadyadan waa sida ay u tiri dadkaanu inagu hadda iyaguna anigu kama maqal meel lagu soo qorano ma arkin ma weydiisteen oo ma loo diiday mase loo ogolaaday for the sake of the security hadda melbourne magaalada aan joogno haddii mudaaharaada samaynayso gurub ahaan koox ahaan waxaa loo baahan yahay in aad ka hesho ogolaasho inaad la socodsiiso amniga not necessarily inaad ka hesho ogolaasho inaad la socodsiiso hay-adaha amniga inaad qabanayso doorasho wadadaa marayso ama meeshaa tegayso halkaa laga hadlayo iyo wax la qabanayo sidoo kale waxaa loo baahnaa nimanka mucaaradka ahi arrintaas waa sida ay sheegeen dowladdu anigu kama maqal mucaarad mowqifka ay mowqifka waxay kaga jawa arrintaa waxay kaga jawaabeen laakiin waajib bay ahayd inay dowladda hay-adaheeda amniga la socodsiiyaan xabad in lagu furo sax ma ahayd maya qalad bay ahayd waana dembi ciddii dembiga gashana waa in la maxkamadeeyaa oo dembiga ay galeen laga gooya waa gartay doctor cabdiraxmaan sila arrintaas ma xuquuq dadku dhiibanayeen bay ahayd mise khalkhal amni
maya khalkhal amni bay ahayd waxay ahayd mudaaharaad lasoo abaabulay ahayd mudaaharaad oo oo nabadgelyo laguma tilmaami karayo sideedana soomaaliya waa fragile state waa waa dowlad aan muqdisho khaasatan dadku weli waa hubaysan yihiin dadkii weli waa qabiilaysan yihiin hataa mas-uuliyiin oo dowladda ama horey uga soo noqday baad arkaysaa in qabiilka ka muuqda marka hanjabaadye qabiil ku salaysan ka muuqda marka waxaan anigu qabaa sideedaba amniga waxaa u dhimaya mudaaharaadyada amniga khatar gelinaya in la joojiyo taas dowladda waa ku saxsan tahay iyadana mas-uuliyaddeedu tahay ammaanka inay sugtaa mudaaharadyada waxaa ku jiray sida la sheegay dad ilaalinaya guddi ciidamo ilaalinaya ammaanka musharixiinta iyo mudaaharadyada miyaa loo baahan yahay maya waxa weye waa qayb ka mid ah xasilooni darrada waddanka laga abuuraya marka waxaan aaminsanahay inaanan inaanan mudaaharaadyo haba yaraat hataa mid mid amniga mid oo very peaceful hata inuusan dhicin xilligan kaasi wuxuu ahaa dictor cabdiraxmaan cali horena waxaad u maqlayseen codka cumar adhoolowa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho